runtii shirki djibuuti haddaba qodobada lagu heshiiye waa qodobadii xasan sheekh oo la dhamaystiri waayo unbaa haddana yani wax kaloo cusub oo hadda yani oo aan sheegi karno ee shirka djibuuti ka soo baxay ma jiro oo aan ka ahayn qodobadii waktigii xasan sheekh haddana dib loo soo qoray intii waayo un wax kale oo cusub ma jiro qodobadan lagu heshiiyey ee shanta ah ee dowladda federaalk somalilan oo labada dhinacba ay soo dhoweeyeen maxaad ku diideen maya horta waxaa la rabaa lagu heshiiyo in implementation lagu suubiyo oo yani la dhaqangeliyo hadda wax wax maalin walba waa la heshiin karaa wax afkay noqoto laakiin waxaa loo baahan yahay dhaqankeedii iyo fulinteedii war maxaa ka fulay waaye markii ugu horeysay maahan somaliland iyo soomaaliya inay wada fadhiistaan ay wada hadlaan maahan markii ugu horeysay dhowr jeer baa mataqaanaa meelo badan la tegey london baa xataa la yimid turkiya la tegey meel walbaa la tegey war waxaas wixii aaway hore loogu heshiiyey war maxaa ka fulay wixii hore loogu heshiiyey maxaa ka fulay maxaase laga qabtay maxaa qabsoomi waaye horta in intaas horta laisdhaho waaye maalin walba in yani la dhaho yani dib heshiisiin wada hadal baa socda iyo wada hadal baa dhacaya war wada hadalkii ugu horeeyey maxaa ka mila dhalay wixii lagu wixii lagu wada hadlay maxaa ka soo baxay oo resulti ah maxaase yani soo soo bixi waaye maxaa qabsoomay maxaase qabsoomi waaye wixii qabsoomi waaye maxay u qabsoomi waayeen saasaa horta u dhaqmaa laakiin adduunku ma dhaqmo shan lagu heshay in meel la iska dhigo haddana maanta la fadhiisto haddana qodobo la xaqiiqo meel la iska dhigo haddana saadab la isu yimaado haddana aerokaas baan adduunyada adduunyaas ma u shaqeyso adduunya saas uma shaqeyso su-aashaada labaad oo ahayd yani qodobadii doorashada lasoo saaray adeer horta dadka in doorasho uu ka dhacayo iyo inle dadka weyn ayaa mataqaanaa shacabka soomaaliyed ay ka qabaan shalay waxaan arkayay ibraahim yarow yani oo soo saaray uu soo saaray yani waa wax lala yaabo waayo sababtoo ah waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah somaliland yani xildhibaanadeeda xamara lagu dooranaa deetan isdeed xubnoodaa dooranayso haye xildhibaanada kale ee deegaanada kale yaa dooranaya qaabkeysa loo dooranaa ma caddo kuma caddo yani stiil weli waxaa jira waxaan cadin marka waxa waa ma ahan ummadda yani walaahow iyo walbahaar iyo been in loo sheego maalin walbo marka waxaa ummadda ay ka cabsi qabtaa oo welwel uu ka hayo xilligii oo yani jawaabsi ah iyo yani ilaa iyo hadda qaab iyo nooc doorasho oo aan weli la cayimin oo aysan ku heshiinin dowladda federaalka iyo saamileyda siyaasadda warheedhaha haddii saamileyda siyaasadda aysan yani muwaafaqada yani heshiiska aysan qaadanin ma imaan karo yani mana dhici karto doorasho yani heshiis lagu waay maxaa in bulshada rayidka saamileyda siyaasadda yani inta meel isla fadhiistaan qaab iyo jiha loo loo loo raaco doorashada ay sameeyaan inta ayaa mataqaana lagu guuleysan kara iyadoo haatan waktigii uu celin yahay jawaabsi yahay malayn maayo waxyaabaha uu farmaajo sheegayo ee ah war maalwalbood qof iqada dhacaya dhici karto ay dhacdana lama joogo qaab ee u dhacdana lama joogo marka aniga waxaan qabaa in dalka doorashadiisa ay yani aad iyo aad yani rajadiisa ay yani aad uiirto aniga intaasa ii muuqato ma u malaynayo ibraahim yarow oo meelaha kusoo qorqorayne in ay noqonayaan wax socon kara ama wax lagu heshin karo waayo waxyaabaha oo soo qoray war waxyaabaha wax ku jiro waxyaabo badan oo contradiction ah oo oo isku hor imaanaya iyagii isburinayatoodii ayaa ku wada jiro marka waa waa waa waa wax la fahmi kara maahan haddee cid loo jeeda cid aqbal inay jirto u malayn maayo waxyaaba ibraahim yarow uu soo qoray iyo hadal farmaajo maalin walba leeyahay qof iyo cod iyo qof ha dhacayo wax dhici kara ma ahan wax mataqaana suurtagalna ma ahan inay dhacaan taasna taasaan leeyahay tan shirka jabuutina waxaan leeyahay ninoo qaawan baa meesha isugu tegey dad qaawanna isma asturi karaan iyaga mataqaana cooradoodii ayaa banaanka taalo isma asturi karaan taas daraaddeed waxyaabihii horey loogu heshiyey ee dhaqangelintoodii loogu noqdo intaasaan leeyahay wayna u muuqataa lixda qodob ee haddana dib loo soo qoray waa intii xasan sheekh xiligiisii lasoo guray unba haddana dib loogu noqday marka waxa waaye jugjug meeshaa la joog waa tahay e, qodobada adigu aad ka hadashay ee ku aadan labada dhinac dowladda federaalka iyo somalilan qaban yihiin maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa n yani xaaladda dalka ee soomaaliya uu marayo iyo qaabka isaga uu yani meesha markuu tagay xataa waxyaabaha uu- iyo qaabka uu u hadlay adeeryaal waad u jeedaan yani wax walba inuu soddon sano ku dhameeyey Een, waxaad moodaa inuu ku dhacay een, Covid- covid soddon wax la dhaho inuu ku dhacay wax walba soddon uu ku dhameeyey walba soddon soddonkiisana aan kala maqneen soddonkiisana aan burbursaneen soddonkiisana aan xorriyadda haysanay Een, yani iyo isagoo yani aan confidence dal yani shacabka soomaaliyeed kama haysto ee, ee, matalan kalsooni buuxdo kama haysto oo fulin karo ee, ee, kalsoonidii shacab kama haysto sababtoo ah dowladda soomaaliya ma soo dooranin shacab laakiin somaliland waxay haystaan kalsoonidii shacabkooda haystaan somaliland somaliland waxay haystaan madaxdoodii kalsoonida shacabkoodii ayay haystaan shacab ayaa ayaa soo doortay Een, jabuuti kalsooni shacab ma haystaan shacab ma soo dooranin Een, farmaajo kalsooni shacab ma haysto shacab ma soo dooranin been miyaad isu sheegayaa farmaajo kalsooni shacab kuma fadhiya meesha mana mana mana gooynkaan masii ah oo shacabka soomaaliyeed leeyihiin ma samayn karo sababtoo isagaa yani aan ku fa- aan ku joogin go-aan masiiri laakiin cod shacab kuma jiro waa tahay laakiin muuse bi meesha ku fadhiyay isagii wafdigiisa go-aan shacab ayaa ayay ku fadhiyaan waayo shacab ayaa soo doortay laakiin Waxa lagu xildhibaanada ciqaabay- golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya miyaysan matelin dadka shacabka ah ee guud ahaan soomaaliya ku nool maadaama madaxweyne farmaajo iyagu ay u doorteen inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Ta- taas yani doo- shacab lama dhaho Een, maxamed mursan yaa soo doortay laftigiisa konton qof ma konton qofood ayaa ayaa shacabka soomaaliyeed mateli kara konton qofood ayaa shacabka soomaaliyeed mateli kara maya shan iyo toban milyan sideed iyo toban milyan Een, waayo shacabka soomaaliyeed markii la qiyaaso Een, ma- konton qofood yani meeqay ka noqonaysaa waayo shan iyo toban milyan markii la dhaho konton qofood meeqay ka noqonaysaa aaway ee- ee shacabka soo doortay war xildhibaanada shacab soo dooranin dowladda Sooma- dowladda soomaaliya wax soo doortay waa waa waa selected ma fahamtay selected waaye ee lama soo dooranin waa waa la soo xulay waa la soo xulay dowladda soo xulay waaye ee ma yani maaha yani ee- ee mas-uuliyiin lasoo doortay maahano waa dad la soo xulay waayo konton qofood ma mateli karto yani shan iyo toban milyan marka wa so- ee- ee nida- nidaamka do- dowladeed ee soomaaliya ka dhisan waa nidaam yani xulis lasoo xulay mooye ma aha nidaam doorasho dad ku yimid maahan ma mateli karaan shacabka ma mateli karaan ma mateli karaan sababtoo ah cid soo dooratay mae cod shacab kuma fadhiyaan kuman islku khaldin ugu dambeyntii marka maxaad ku baaqi lahayd Aniga waxaan ku baaqi lahaa een, in dalka yani haatan aad iyo aad ayuu meel halisa u maraa ee, waana xilli kala guula marka xilliga transitionalka een, xaaladda ee, amni aad aana ay halis u tahay Een, waxaan leeyahay marka ugu horeysa amniga ha laga shaqeeyo marka labaad waxaan leeyahay een, xukuumadda haatan yani talada haysa sid- sida ugu dhaqyaha badan een, shacabka iyo dhammaan hamileeda siyaasadda ha u soo dhigto ee, ee, nidaamka doorasho ee la rabo in dalka uu ka dhaco iyadoo ee, xilligii uu- iyo waktigii uu dhici lahaa uu cariiri yahay bal hadda een, nidaamka ay rabaan ama yani, ee, nidaam la isla qaadan karo nidaam qof raba maan yani nidaamku waa inuu noqdaa nidaam ee, bulshada rayidka saamileeda siyaasadda iyo dowladda ee isla wada qaadan isla wada qaadan karaan inuu noqdo waayo nidaamka doorashada Een, een, ma- ma noqon karo nidaam adiga aan rabtid ama nidaam aniga aan rabo midna ma noqon karo inuu noqdaa nidaamka nidaam la wada ogol yahay isla wada rabo Een, xilligan aadu gabaabsi u yahay waxaan leeyahay hala soo dedejiyo amnigana ha laga shaqeeyo wax haddii aan amni jirin wax jiraya ma jiro ta yaa qayhuuha iyo been waaye Een, nabad iyo nolol nabad iyo nolol ma jiri karto haddii aysan jirin amni iyo cadaalad haddaysan jirin nabad iyo nolol ma jiri karto marka nabadda iyo nolosha yaan been laga sheegin nabadda iyo nolosha yaan been laga sheegin waayo nabadda iyo nolosha waxaa dhala een, amniga iyo cadaaladda ayaa dhala nabadda iyo nolosha waxa dhala amni iyo cadaalad markii la helo ayaana heli karaa nabad iyo nolol meel aan amni iyo cadaalad jirinne nabad idalal ma jirto been waaye been marka waxaan leeyahay soo dedejiyo hanana soo dhigo nidaam yani bulshada rayidka saamileyda siyaasadda intaba yani raalli ka wada yihiin hala soo bandhigo sida ugu dhaqayaha badan intaasaan leeyahay